alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin darajaat niyati fi salaa darajooyinka niyadu ay leedahay salaada dhexdeeda maanaa sidaa salaada loo niyoonayo aye salaaddu horta maxay u qaybsataa waynu idhi salaaddu salaadaha la tukadaa saddex sunno iyo faral sax sunnu muxuu sii qaybsamaa aye sax wey markaa salaaduhu saddex bay noqonayaan marka waa saddex waa faral sunne wakti ama sabab leh iyo sunne wakti iyo sabab midna aan lahayn waayahay saddexdaas see loo kala niyoonaya faralka maxaa waajibaya in loo qastiyo aye alficlu altacyiinu alfardiyatu alficlu maxaa looga jeedaa inuu maxay u qastiyo aye tukasho ficil salaad la idhaha inuu samaynayo si ficiladii kale uga duwanaado tacyiinkana haye tacyiinka yana salaad inuu tukanayo ayuu niyeysanayaa laba a salaadu tay tahay dheh yana magaceedu qalbiga ku qabanaya duhur casar maqrib cisha sax wey alfardiyatuna inay inay faral tahay ayuu niyeysanayaa oo miyay dhici kartaa salaad duhur casar maqrib cishaa ama subax inaanay faral noqon haye ma dhici karta horta haa maya ya way dhici karta tusaale sax hadduu salaadii faralka ay tukado haddana qolo kaloo tukanaysa uu yimaado uu la tukado faralkiisu waa ta hore tan dambana sunnay u tahay almucaada salaada lagu soo celiyo wey ayib haddii salaada uu tukanaya ay tahay sunne wakti leh sida rawaatibta sunnayaashan salaadaha faralkaa la socda iyo salaat ulciid iyo salaatu duxa iyo ama ay tahay sunne sabab leh sida salaada roobdoonta iyo salaada qoraxyo dayaxmadoobaadka iyo maxaa waajibaya marka la niyeysanayo haye fadal laba arrimood kow qasdulficil yaani salaad inuu tukanayo niyeysto iyo atacyiin ile sunnayaashii waa noocey badan yihin nooca sunnaha inuu yahay faralnimo ma jirta soo ma de waaba sunne faralnimo xaggee xaggee ka imanaysa sunnuhu hadduu yahay sunno mutlaqa sunne aan wakti shareecada u yeelin sababna u yeelin annafl lmuطlaq baa lahaa magacaasu leeyahy see isaga loo niyeysanaya maxaa waajibaya aye maxaa waajibaya alficlu qasd اlficl inuu salaad tukanayo inuu niyeysto salaadii magac gooniya ma lahaa mugta tacyiin ma suurtoobayo farala maba aha acdaau sujuud yaa sheegaya xubnaha lagu sujuudo xubnaha sujuudda aye sabcatu aye tiri toddobadaas labada gacmood labada jilib wejiga iyo labada lugood ayib ya maxay odhanaya a waxba labada qowl marka xagga camaliga la eego wax badan kuma kala duwana inaga nidhi dee qowl baa odhanaya sujuuddu waa salaanta in la dhiga un lixda kale in la dhigaana shardi bay u tahay qowlo wuxuu odhanayaa me sujuud waa in toddobadaa la dhigo marka labada qowl maxay isku waafaqsan yihiin ilaa toddobadaa la dhigo inaan isjuudi ansaxayn way isku waafaqsan yihiin toddobadaa xubnood xubinta dhammaanteed meesha lagu tukanaya in la dhigaa shardiba tusaaleahaan jabhadda waxaan idhaa halkaa timu kusoo joogaan ilaa sunayaasha sunayaasha dushooda weeye xagganna waa labada dhafoor inta udhaxaysa intaa in dhulka la wada dhigaa ma faralba haye maxaa markaa goorma ayay ansaxaysa marka inta in leg la dhigo wax ka midoon marka la dhigo salaanta wax ka midi hadduu gaadho meeshii lagu sujuudayey jilibka wax ka midi baabacada wax ka midi faraha lugaha wax ka midi waayo قال رحمه الله تعالى فصل تشديدات التشهد إحدى وعشرون التحياتكو مركو يا تحياتك الصلاة قدام بيا والركن أركان الصلاة كمدة وتير تيرك الصلاة كمدة التحياتك ورئيسك وصنوي فرل ماها مركا تحياتكاس rukunkaa ama faralkaa haddaanu qofku si saxa u akhriyin ka ansixi maayo haddaanu ka ansixinna dee salaadiisii rukun baa ka maqan bay noqonaysa waxyaaba markaa loo ilaalinaya waxaa ka mid a shadadka oo inagin yidhi shadku waa xaraf laban laaban dee shadkii laga tago carabka lagu adkeyn waayo labadii xaraf mid baa laga tegay bay noqonaysa haddii kelmaddii xaraf ka mida laga tagana lama wada akhrin marka wuxuu yihi tashdiidaat tashahudi atixiyaadka shadadkiisu xdaa wacishruuna waa koob iyo labaatan khamsun shani zaa'idatun waxay dheeraad ku tahay fii akmalihi atixiyaadka u dhammayska tiran wa sita casharata lix iyo tobanna fii aqali atixiyaad inta u yara qofka ka gudaysa ayay ku jirtaa lixyo tobankeed iyo shantaasaa la isku daraya kob iyo labatanka halkaas kusoo baxaya marka wuxuu inoo tilmaama atixiyaadku inuu laba u qeybsamo akmal iyo aqal aqalka waxaa loogu jeedaa inta ugu yeeray atixiyaadee qofku hadduu akhriyo rukunkii uu ka gudmaye salaaddu ay ugu ansaxayso akmalkana waxaa looga jeedaa yacnaa ka u dhammayska tiran oo ah atixiyaadkii nebiga calayh isalatu salaam ka soo arooray oo haddii qofku atixiyaadka hore aanu akhrinna yacnaa salaadiisu ay ansaxayso aanay burahayn marka aqalu tashahud cinda shaafici waxa weeye inuu qofku idhaahdo ataxiyaatu lilaahi salaamu calayka ayuha الnabiyu waraxmat اllahi wbarakaatu ashhadu an laa ilaha illa allah ana muxameda rasuulu اllah waa intaas التaحiyaaت للahi سلاam عalayka أyuha النabiy وraxmaة الlahi وbarakaatه الsلاam عalayna الsلاam عalayka أyuha النabiy وraxmaة الlahi وbarakaatه أشhhadu an laa ilaha ilا الlah وأna mحameda rasuul الlah waa intaas oo maxay intaasi u noqotay inta atixiyaad u yar ee qofka ka gudaysa hadduu akhriyo salaada ay ugu ansaxayso waxay u noqotay buu ihi waa inta riwaayaadka ama werinta atixiyaadka lasoo wariyo o dham ay isku waafaqsantahy inta maqan ee atixiyaadka aynu naqaano kelmadihiisii ka mid ee inta aynu akhrina aan ku jirin riwaayaadka qaarkood bay kusoo aroortay kuwo kalena kumay soo aroorin khamsun shan ka mida shadadkaasi zaa'idatu waa mid dheeraad ku ah fii akmali atixiyaadka intiisa u dhammayska tiran wasita cashara lix iyo tobanna fii aqali inta u yar atixiyaadka ee qofka ka gudaysa ayay ku jirtaa markaa koob iyo labaatan weeye ataxiyaatu cala taa'i walyaayi tashdiidatun waa shad fii ama tashdiidataani waa laba shadoo ataxiyaatu ku jira oo ixdaahumaa midkood cala taa'i ta'da ay dul taal wathaaniyu talabaadna cala lyaayi-da ay dul taalo oo aلtaxiyaatu taada iyo yaduba way shadan yihin ataxiyaatuna macnaheedu salaamo ma ahae waa atacdiimaat weyneynta oo dhan ilahay baa subxana wa tacala xaqu leh watashdiidatun yashad oo fii almubaarakaatu asalawaatu ku jirta wahiyadu cala saadi saadka ayay dul taallaa asalawaatu saadkaas carabka lagu adkeynaya watashdiidatun oo fi ayiba tashdiidataani oo fi ayibaatu ku jirta laba shadoo aayibaat ku jira xidaahumaa midkood cala aai ada ayay dul taallaa a wthaaniyatuna cala alyaai yaday dul taalla aayibaatu oo ada iyo yada shadan xuruuf laban laabana watashdiidatunoo fii lilaahi ku jirta lilaahi wa hiya iyadu calaa laami اljalaalati laamljalaalahay lafduljalaalaha laamkiisay dul taallaa lilaahi watashdiidatunoo fi salaamu ku jirta ereyga aلsalaamu wa hiya iyadu calى siini siinkay dul taalla aلsalaamu wa ثalaaثu tashdiidaat iyo saddex shadoo fii calayka ayuha الnabiyu ku jirta saddex shadoo calayka ayuha الnabiyu saddex kelmadaha ku jirta oo xidaahumaa midkood calalyaa yada ay dul taalla ayuha ayu yadaasaa shaday wathaaniyatuna cala nuuni bay dul taallaayo annabiyu nuuntaa waa in carabka lagu adkeeyo wathaaliatuna cala alyaai bay dul taallaayo annabiyu yadaa u dambaysa waa in la shado watashdiidatunoo fii waraxmat ullaahi ku jirta wayadu calaa laami ljalaala ismuljalaalaha laamtiisay dul taallaa lilaahi watashdiidatunoo fii wabarakaatuhu assalaamu ku jirta assalaamu oo qura hadduu iska idhaahdo waa ku filaan lahayd wahiyadu cala siini siintay dul taalla assalaamu calayka ayuha الnabiyu waraxmat اllahi wabarakaatu waayahay watashdiidatunoo fii calayna wa calaa cibaadi illaahi ku jirta wahiyaduna calaa laami اljalaala ismuljalaalaha oo allah laamtiisay dul taalla wa tashdiidatunoo fi saalixiina ku jirta wahiyadu cala saadi saadkay dul taalla asaalixiin wa tashdiidatunoo fii ashhadu an laa ilaaha ku jirta wahiyadu calaa laami alifin laamul alifkay dul taalla alla alla oo nuunkaa reebanayo laamkaa laisku idqaamaya deetana laamkaasi mid shadan buu noqonaya watashdiidatunoo watashdiidataani laba shado ila allahu ku jira ixdaahumaa midkood calaa laami alifin laamul alifkay dul taalla ilaa laamka alif ka horeeya alifna ka dambeeya wathaaniyatuna calaa laami ljalaalati ismuljalaalaha oo allahu laamkiisay dul saaranta watashdiidatun oo fii waashhadu anna ku jirta oo iyadoo cala nuuni nuuntay dul taalla wa ashhadu anna nuuntaasaa la shadaya watashdiidatun oo fii muxammadan rasuulu llaahi ku jirta wathalaadu tashdiidaat weeye saddex shad oo ku jirta fii muxammad muxammadan rasuul اllahi oo xidaahumaa midkood calaa miimi muxamadin miimka magaca muxamed dhexda kaga jira ayay saarantay wa ashhadu ana muxammadan muxammadan wathaaniyatuna cala raa'i bay saarantay rasuul muxammadan ra oo rada tanwiinta iyo rada marka laisku idqaamo radu mid shadan bay noqonaysaa whaaliatuna calaa laami ljalaalati ismuljalaala oo allah ah rasuulu llaahi laamkiisa waa shadkaa saaran marka waa in shadadkaa la ilaaliyo lixatan waxay ku jiraan atixiyaadka ugu yar ee faralka ee lagama maarmaanka ah ee haddii isaga laga kala tago qofka salaadu aanay ka gudahayn shanna akmalkiisay dheeraad ku tahay lix iyo tobankan iyo shantaas akmalkiisa markaa koob iyo labaatan baa ku jira fasl tashdiidaat aqali الsalaati calى الnabiyi arbacun arkaanta iyo tiirarka salaada ee toddobiyo tobanka ah waxaa ka mid ahaa asalaatu calى الnabiyi fi tashahud اlakhiir in nebiga calayh الsalaatu wasalaam lagu saliyo taxiyaadka dambe dabadii taxiyaadka hore dabadii in lagu saliyaa waa sunne ka dambe dabadiina waa rukun shaaficiyada sida ay qabaan madaahibta kale markaa qaarkood waxay qabaan inuu sunno yahay atixiyaadku xataa kaa u dambeeya madaahibta qaarna waa waajib un bay leeyihin rukun maaha shaaficina wuxuu deliishaday aayadda ilahay uhi ina allaha wamalaa'ikatahu yusaluuna calى الnabiy ya ayuha aladiina aamanuu saluu calayh wasalimuu tasliima ilahay wuxuu amray nebiga in lagu saliyo meel markaa ay waajib tahay in nebiga lagu saliyaana ma jirto salaada dhexdeeda mooyaane marka aayaddu saliga nebiga ee amreysaa waa kaa salaada ku jira bui halkaasu ka deliishaday waana deliishid sida muuqataa aan aada u muuqan oon daahir ahayn haddaba saliga nebiguna wuxuu leeyahay aqal iyo akmal buu leeyahy inta u yeera qofku haddii uu yidhaahdo salaadu ay ka gudayso rukunkaasi uu kaga dhacayo aqalu tashahud baa laha iyo inta akmalka oo haddee inuu la yimaado atixiyaadkii saligii nebiga ee dheeraa marka inta u yeeri waa maxay allaahumma salli calaa muxamed intaa haddaad tidhaahdo marka atixiyaadka dhammaysato saligii nebiga ee faralkaa rukunka ahaa intaas way kaa gudaysa uu kaaga dhacaya asalaat libraahimiya oo dheer haddaad akridana waa intii akmalka ahayd ee dhamayska tirnaydoo intaa dheer la akriyaa waa sunne intaa aqalkee u yar in la yidhaahdaana waa faraloo dee rukunkiiba aan la-aantii aan gudmahaynba tashdiidaatu aqali salaati cala اnabiy nebiga saliga lagu saliyo inta u yar shadadkeedu arbacun wa afar allaahumma salli calaa muxamed intaasaa u yar intaa afar shad baa ku jira buuri marka haddaad tiraa ka hor allaahuma salli calayhi ma ansaxayso oo ciddaad ku saliday ku yahay baanad sheegin laakiin allaahuma salli calaa muxamed ciddaad ku saliday inuu nebi maxamed yahay baad caddaysa allaahuma tashdiidatun oo fii allaahuma ku jirta oo iyadu tashdiidataan ee laba shad oo fii allaahuma ku jirta ku jira ixdaahumaa midkood cala laami laamtay dul taalla allah allaahumma wathaaniyatuna cala lmiimi miimka waa taa dul taala iska muuqata wa tashdiidatun oo fii salli ku jirta allaahuma salli wa iyadu cala laami sallida laamka u dambeeya ayay saarantay وتشhdيidaة oo عalى muحamadi ku jirta في عalى muحamadi ku jirta wa hiya تashdiidadaasina calى اlmiimi miimka muحamed dhexda kaga jira ayay saarantay wa أqaل الsalaami salaan inta u yarina aلsalaamu عalayka weyi aلsalaamu عalaykum weyi aلsalaamu عalaykum yacnaa salaamo naqsigu arkaanta salaaddu ku jiraa soo ma inta ugu yaree rukunkaasi uu kaaga dhacayo oo mid rukunkii sameeye aad ku noqonaysa waa intee assalaamu calaykum waa inaad tidhaahdo intaa haddaad tidhaahdo salaamo naqsiga intii u yaraydee salaaddu ay kaaga ansaxaysay waad la timi assalaamu calaykum waraxmat ullaahi taasi waa akmalkii cinda shaaficiya barakaatuhu in lagu dari karana xadiid baa kusoo aroortay madaahib kalena waa qabaan waay وتشhdيdaaت أqل السلاaم سلاamo نqص inta u yar shadadka ku jiraa تشhdيidaة waaxida weey waa hal shad oo في السلاaم عalayكم ku jirta wa hiya shadkaasi calى الsiini siintay dul saarantay السلاaم عalayكم shad kale kuma jiro فصل أوقاaت الصلاaة خمسة صلاada شhuruudeeda waxaa ka mid ahaa in waktigeedu uu soo galo waktigeedu oon soo gelin haddii la tukado ansixi mayso إن الصلاaةa kanت عalى المؤمiنiina kitaaبا mوquuta waa faral waktiyeysan salaada salaadaha faralkii wakti bay leeyihiin sunayaashuna saynu soo aragnay laba u qaybsamaan kuwa wakti le iyo kuwa wakti gaara lahayn mar walba laiska tukan karo waktiyada salaada laisu diiday mooyaane nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam habeenka alisra walmicraaj markii shanta salaadood lagu soo faral yeelay duhurkii habeenkii baa lagu soo faral yeelay habeenka maalintii ku xigtay duhurkeedii buu u yimi malaku jibriil isagoo amar ilaahay ku socda markaa shan salaadood buu nebiga calayhi salaatu wasalaam tukiyey salaad walba wakhtigeedii u horreeyey maalintii labaadna salaad walba wakhtigeedii u dembeeyey buu tukiyey markaasuu yihi alwaktu maa beyna haadeyn labadaa wakti wakhtigaa maalinta hore oo awalul wakhtigiia iyo wakhtigaa maalinta dambe oo aakhirul wakhtigiia inta u dhaxaysa ayaa salaad walba wakhti u ah marka laga reebo salaada maqrib salaada maqribna inay laba wakti leedahay awal wakti iyo akhirulwakti oo waktigeedu aanu cidhiidhi ahayn waa madhabka shaaficiya ee jadiidkaah dambe waana ka axaadiida nebigu calayh isalaatu wasalaam ay tusinayso awqaatu salaati salaada markaa waktiyadeeda waxaa loo yeelay calaamado qof waliba uu garan karo min cajaa'ibi xikmat ilahi bay ka mid tahay cibaadaadka oo dhan waxaa loo sameeyey calaamado qof waliba u garan karo qofka wax akhriya kaan waxba akhrin ka cilmiga le kaan cilmiga lahayn oo dee wax aragti ku xidhana oo la arkayo awqaatu salaati salaada wakhtiyadeedu khamsatun waa shan oo dee salaadihii baa shana salaadahan waxaa loo jeedaa salaadihii faralka ahaa ee habeen iyo maalin kaste qofka miyirka qaba ee qaangaadhkaa laga rabay markaa dee mid waliba wakti bay leedahay laakiin waktigeedaasunbaa le awal bilow iyo aakhir dhammaad bilowgaa horti lama tukan kara salaaddaa aakhirkeeda aakhirka waktiga haddii la dhaafana salaaddaas waa salaad qofka ka tagtay oo waktigaa wakti ka dambeeya hadduu tukado waa qala un wixiisu salaad waktigeedii dhacday maaha awalu waqti duhri salaada duhur waktigeeda u horeeya zawaalu shamsi weeye waa marka qoraxdu samada bartankeeda xagga ay u dhacda ay uga iilato zawaalku waa kaa waa maylu shamsi can wasat isamaa waa qoraxda bartankeeda dhinaca ay u dhacda inay uga iilato ay uga janjeersanto kaasaa zawaal la idhaahdaa wa aakhiruhu waktigiisa u dambeeyaana masiiru dilli shay shayga harhkiisu waa marka uu noqdo milahu isagoo kale shayga shaakhiskeesaa u taagan harhkiisu markuu leegaado waktigii duurku u baxay khalaas hayra dili istiwaai istiwaa harhkiisii iyadoon lagu darahayn waynu sharixi doonaa masaladaas salaada duhur maxay ugu bilaabaan fuqahada shaaficiyadu markay awqaatu salaa ka hadlayaan dee waa salaaddii u horeysay ee malaku jibriil uu nebiga calayhi salaatu wasalaam tukiyey isaga oo baraya wakhtiyada salaada maalintii habeenkii alisra almicraaj ku xigtay sababtaasay markaa ugu bilaabaan markaa salaada waktigeedu wuxuu bilaabmayaa markay qoraxdu samada bartankeeda xaggaa u dhacdo uga janjeersato oo maxaa lagu garanayaa taa waxaa laga yaabaa ishu inaanay si fiican u cabirin waxaa lagu garanayaa harhkaa lagu garanayaa oo harhku waa laba harh subaxeed iyo harh galabeed harh subaxeedku wuu soo ururaa oo shayguu ku soo ururaa samada bartankeeda markay qoraxdu marayso waxaa isku jaango ah harhkii iyo shaygii haddaad saa isu taagto harhku gondahaagu ku dhammaanaya xaggana kaama xigo xaggana kaama xigo marka laga reebo dee wakhtiyada qaarkoode qoraxdu ay marayso junuub koonfur ama waqooyi ay marayso markaa dee dhinacay maraysa mooya dhinaca kale ayuu u leexanaya samada bartankeeda markay marayso markaa harhka socodkiisii baa istaagaya markay xagga ay u dhacdo u iilatana socodkiisii baa bilaabmaya oo xaggan ay ka soo baxdo uu u soconayay waayahay waktiga duurku wuxuu dhammaanayaa bu uhi shayga markuu harhkiisu leekaado laakiin harhkaa lagu dari maayo harhkii joogay markay qoraxu samada bartankeeda maraysay oo alistiwaa maxaa looga jeedaa buluuqu shamsi ilaa wasat samaa oo gaadhista ay qoraxu samada bartankeeda gaadho marka haddii ay dhacdo wakhtigaas samada bartankeeda ay taagan tahay inuu harh joogay harhkaa lagu xisaabin maayo harhkan la leeyahay markuu shayga leekaado ayuu duhur baxay macnuhu haddaynu si kale u dhigno harh subaxeedka wixii ka hadhay lagu xisaabin maayo lagu dari maayo harhkaa la leeyahay markuu shayga leekaadu duhur baxay oo har subaxeedka inuu dee wax ka hadhaa waxay dhacaysaa qoraxda hadday xaggan koonfur marayso harhku ile qof samada bartankeedii mari mayso xagga sare kaga iman mayso shayga dhinacaasay ka maraysaayo waxay samada bartankeeda gaadhaysaa iyadoo har subaxeedkii weli wuxuu ka harhsanyay oo dhinaca waqooyi u baxsan yihi har subaxeedkii taakaa ka harhsan tusaale ahaan ama laba taako oo qoraxu samada bartankeeda istaagtay isagoo jooga harhkan la leeya shayga markuu leekaaduu duhur baxay lagu dari maayo intaas waa in laga jaro oo har subaxeedkii iyadoo taaka ka harhsantay buu zawaalku dhacay ama laba taako waa duhurku wuxuu baxayaa marka shayga harhkiisu leekaado ee taakada ama labadaa taakana marba wixii joogay uu dheeraad ka yahay kaa isaga lama xisaaminayo lagu dari maayo waawal waktilcasri buu uhi casarka wakhtigiisa u horeeya idaa saara waa markuu noqdo dillu kulli shay shay kasta harhkiisu milow isagoo kale markaas waa halkii duhur u dambeysay soo ma oo wasaada uu kordho qaliilan in yar inta ugu yaree ay ku beirto madhabku waxa weeye duhurka iyo casarku wakti ay wadaagaan inaanu jirin oo duhurku uu baxayo shayga markuu harhkiisu leekaado casarna uu soo gelayo marka harhkiisu uu leekaadee inta u yari ay ku biirto marka wakti ay isugu yimaadaan ma jira buu leeyahy madhabku madaahibta qaarkood waxay qabaan shayga harhkiisu markuu leekaadaa inuu yahay wakti duhur iyo casar ay isugu imanayaanoo duhurna uu baxayo casarna uu soo gelayo waxay leeyihin haddii qof duhur tukanaya markaa uu salaamo naqsado markuu harhkiisu leekaaday mid casar tukanayana isla markaa uu xidho casaroo allahu akbar uu idhaahdo mid waliba salaada waktigeedii ayuu ku tukaday saasay leeyihin laakiin madhabku waa sidan wa aakhiruhu salaada casar waktigeeda u dambeeya cinda guruubi shamsi waa markay qoraxdu dhacdo oo casar markuu shayga harhkiisu leekaaduu soo gelayaa in yar oo ziyaadiin ay ku biirto qoraxdu markay dhacdo ayuu waktiga casarku markaa baxaya ay dhacdana waxaa looga jeeda dee qursigeedaasi markuu qarsoomo ee uu wada qarsoomo markaasuu casar baxay awl wkti maribi marib waktigiisa u horeeya urub shams markay qoraxdu dhacdo kaana yusali mariba ida waqabat shams arabat marib wuxuu tukan jiray markay qoraxdu dhacdo waaakhiru waktigiisa u dambeeyaana wa guruubu shafaqi caadkii waa markuu dhaco caadkii alaxmar ee casaa oo caadkaa cas ee jihada ku hadhaya marka uu dhaco ayaa waktigii maqribku uu baxay waktigii cishaayiguna markaa uu soo galay markaa taa macnaheedu waa maxay wuxuu kitaabku ku socdaa sida dee madhabka jadiidka uu yahay shaafici qowlka dambe shaafici waa maqribka waktigiisu inuu waasic yahay oo markay qoraxdu dhacdo ilaa uu caadkaa casi ka dhacayo dee wakti ballaadhan baa udhexeeya waana sida axaadiidu ay tusinaysa weeye wa awalu wakti lcishaay buu uhi cishaayiga waktigiisa horeeya qurubu shafaqi waa caadkii dhicistiisa caadkii alaxmari ee casaa caadkaa casi markuu dhaco maqrib baa baxay cishaayna uu soo galay ashafaqna alxumratu baa looga jeeda casaanka casaanka caadka cas marka ashafaq oo qura haddii la odhan lahaa inuu casaan yahay intaasaa ku filaan lahayd alaxmaruda waa lagu sii caddeeyin wa akhiru cishaayiga waktigiisa u dambeeya uluucu lfajri waagii berigiisa weeye waagii asaadiqi ee ahaa mid run sheegaya oo cishaayiga waktigiisu waa wakti aada u ballaadhan weeye marka caadka cas uu dhuxu soo gelaya ilaa waaga salaada subax ay ku soo gashaa uu ka baryayo cishaay wuu jooga waana sida axaadiidu ay tusisay rasuulku alayh الsalaatu wasalaam wuxuu yihi inama tafriiطu calى man akhara الsalaaةa laa tafriiطa fi الnowm wainama tafriiطu calى man akhara الsalaaةa xataa yajiia waqt اlأkhrى gaabin iyo gaboodfal hurdada kuma jiro haddii salaaddii qofka ay hurdo ku dhaafto طabcan dee shuruud gaara bay leedaha waa tii hore aynu soo marnay gaabinta iyo gaboodfalku wuxuu ku jiraa inuu qofku salaadii dib u dhigo ilaa tii kale waktigeedu ka soo gelayo marka xadiidkaasi wuxuu tilmaamay salaad walba waktigeedu inuu joogo ilaa ta ka dambaysa waktigeedu ka soo gelayo maxaa laga reebaya hal salaada baa laga soo reebaya iyadoo laysku waafaqsan yahi inaanay qaacidada ku jirin waa salaada subax oo salaada subax waa laysku waafaqsan yahay in qoraxdu markay soo baxdo waktigeeda uu baxay oo la odhan maayo waktigii salaada subax uu joogaa ilaa duhurkoo salaada ku xigtaa waktigeedu kasoo gelayo la odhan maayo iyada salaad subax mar haddii qoraxdu ay soo baxdo waktigeedu wuu baxay laakiin afarta salaadoode kaleba mid walba waktigeedu wuxuu baxayaa marka ta ku xigta waktigeedu uu soo galo inta ka horeysa waktigeedu wuu jooga halkaa uu yihi uluuc alfajri saadiq alfajru waa waaga marka waagaa laba ah alfajru saadiq iyo alfajru lkaadib baa kala jira waaga runta ah iyo waaga beenta ah waaga runsheega ah iyo waaga beenta ah waaga runta ah calaamaduu leeya waa ka sidaa gudban u faafa maruu mara ka dambaysana iftiinkiisu isa soo taro waana ka marka uu beriyo salaada subax ay soo gasho maalintuna dee ay ka bilaabantaba oo qofkii soomayey marka waagaa la arko khalaas habeenkii u dhammaaday waa inuu joojiyo wixii soom jabinayey alfajru alkaadib isagu waa ka duwan yahayoo sidaasuu isagu u dhereran yihi waa caddaan yaroo saa u dhereran oo sidaa aan u gudbanayn marba mara ka dambaysana iftiinkiisu wuu sii baaba'aa markaa dee kaadib waxaa loo yidhi waa dadka qaar baa ku lugoayo is odhanaya malaa waagii baa beryay marka caddaankaa yar arkaan waagii runta ahaana maaha markaa salaadda cishaa waktigeedu wuxuu baxayaa waagaa runta ahay markuu baryo waagaa beentaa maya wa awal wakti subxi salaadda subax waktigeeda u horeeya uluucu lfajri waagii berigiisa weeye waagii asaadiqi ee mid run sheegaya ahaa waagaana waa kaynu sifeynay aynu nidhi saasuu iftiinkiisu u gudban yahay mara mara ka dambaysana wuu soo kordhaa kaasi markuu baryo waktigii salaad subax baa soo galay maxaa kaloo bilaabmay annahaaru sharci maalintii sharciga ahayd baa bilaabantay inaga dadku maalinta waxay u yaqaaniin markay qoraxdu soo baxday inay ka bilaabanto taasi waa alyowm alcurfi wey ama annahaaru alcurfi waa caadi ahaan dadku se u yaqaanaan lakiin xagga shareecada marka laga eego maalintu waxay bilaabantaa markuu waagu baryo qoraxduba yaanay soo bixin wa akhiruhu salaada subax waktigeeda u dambeeya uluucu shamsi qoraxda soo bixitaankeeda weeye mar hadday qoraxdu soo baxdo bilijmaac salaadii subax waktigeedii wuu baxay waa kii inoo sheegay salaada maqrib waktigeedu inuu joogo ilaa caadka casi uu dhacayo caadkaa casi markuu dhacana in maqribka waktigiisa uu baxay cishaayigiina uu soo galay haddaba halkan wuxuu inoogu sheegayaa caadadka qoraxda dhicitaankeeda ka dambeeya iyo noocyada ay leeyihiin alashfaaqu buu ihi caadadku alaaatun waa saddex axmaru mid cas wa asfaru mid hurdi ah wa abyadu iyo mid cad marka asalaa inaga nidhi ashafaq waa casaanka marka ka cas in shafaq la idhahdo waa xaqiiqo kaa hurdigaa casuusta leh iyo ka cad in magaca shafaq loogu yeedha waa majaas iyadu magacan dee casaan buu tusinaya waa inagii nidhi alaxmaru shafaqa markaa casi maqribun ee yadullu wujuuduhu joogistiisu waxay tusinaysaa calaa baqaa'i wakti lmaqribi maqribka waktigiisi inuu weli joogo wal asfaru kaa casuustaa iyo wal abyadu iyo kaa cadna xishaaun ee yadullu wuxuu tusinayaa wujuuduhumaa joogistoodu calaa dukhuuli wakti lcishaa cishaayiga waktigiisi inuu soo galay wayundabu waxaa la sunneeyaa buu ihi taakhiiru salaati alcishaa salaadda cishaa in la dib dhigo ilaa an yagiiba ilaa uu dhacayo ashafaqu caadkii alasfaru ee hurdigaayo walabyadu kii cadda laba sababoodba cishaayiga in la dib dhigo ayaa sunno ah sababta koobaad nebigu calayh isalaatu wasalaam habeen buu dib u dhigay ilaa habeenka kale barhkiisii lagu dhowaaday saxaabada qaarkood ay seexdeenba markaasaa rasuulku wuxu lowlaa ana shuqa calaa ummatii la akhartuha ilaa hada alwaqt haddaanan ka baqanayn ummadayda inaan culays iyo kadeed saaro habeen walba saasaan dib ugu dhigi lahaa marka imaamka dadka tukanaya isagu wuxuu eegayaa dadka sida u fudud dadkaa dee jamaacat lmasjida haddii ay yihiin dad iska soo jeedo oo shaqooyin iyo wax ilaa koob iyo tobanka habeennimo iyo tobanka habeennimo iyo ku maqan inuu dib dhigaabaa u fiican cishaayiga haddii dee ay yihiin dad hore isaga seexanaya oo sida dadkeennu ay u badan yihiin inuu hore u tukadaaba markaa fiican oo dee mashaqadii iyo kadeedkii nebigu ka cararay baa dib u dhigista ku jirta sababta labaad waana tahadda u jeede cishaayiga in ilaa waktigaa dib loo dhigaay sunno u tahay waxa weeye qolada xanafiyada la idhaahdo madhabka xanafiyada wuxuu leeyahy cishaayiga waktigiisu kuma soo galo dhicitaanka caadka cas ee waktigiisu wuxuu soo galayaa ilaa kacadi uu dhacayo oo shafaqyada ka u dambeeya saddexdan shafaq ka u dambeeya markaa sababta ay u leeyihiin shaaficiyadu cishaayiga in dib loo dhigaa fiican ilaa caadka hurdiga iyo kacadba ay meesha ka baxayaanoo dee madow ay noqonayso khilaafka xanafiyaday ka cararayaan wa alkhuruuju min alkhilaafi mustaxabun haddii cibaadada la ysku khilaafo oo qol ay idhahdaan waktigaa way ansaxaysaa dhahda me waktiga ansixi maysa waa in dib looga dhigo dee in dib looga dhigo ayaa fiican si aad ula timaado cibaado laysku waafaqsanyi oo iminka saddexdaa caadba markay dhacaan haddaad cishaayiga tukato cishaayigaagaas inuu waktigiisii dhacay layskuma khilaafsana laakiin markuu caadka casi dhacaba haddaad tukato iyadoo labadii kale aanay dhicin xanafiya waxay ku leeyihin cishaayigii waxaad tukatay waktigiisoon soo gelin markaa salaadaadii mid muran ka taagay bay noqonaysaa markaa muranka ka saar oo iska suginta labadaa caado dambaba ay dhacayaan faslun fasalkani wuxuu ku saabsan yahay wakhtiyada salaada laysu diiday iyo salaadaha wakhtiyada laysu diiday ee la tukan karin taxrumu waa xaaraan buu ihi asalaatu salaadii allatii salaadaasoo laysa laha iyada aanu u sugnayn sababun sabab sababtaasoo mutaqadimun salaada ka horeysa aw muqaarino ama ku laran oo la socota fii khamsati awqaatin shan wakti ayay xaaraantay marka hadalkaa maxaynu ka fahanay shantan wakti salaada faralka ah iyada waa la tukan karaa haddaad ilowdo shantaa wakti mid ka mid aad xusuustay waad tukanaysa hadday hurda kula tagto shantaa wakti mid ka mida aad soo toostayna waa tukanaysa salaaddii faralka ahayd oo dib loo dhigi maayo waxaa kaloo shantan wakti aad tukan kartaa salaada sunnaha ah ee leh sabab ka horeysa salaada sunna ee sabab ka horeysa liwaatee waa dee taxiyat lmasjidka oo kale masaajidka soo gelitaankiisaa sabab u ah sooma soo gelitaanka masaajidka iyo tukashada teebaa horeysa soo gelitaankiiyo sababtii baa horeysa sunat lwuduu labada ragcdood marka la weysaysta la tukado sababtii baa horeyso dee weysaysigaa sooma sunatu tawaaf labada ragcadood ee dawaafka dabadii la tukado dee dawaafkaa u sababa dawaafku inuu ka horeeyaa marka salaadahaas sabab ka horeysa leh wakhtiyadan waa la tukan karaa shanta waktiye salaada laysu diiday taxiyat lmasjidka waa tukanaysaa sunat lwudu waa tukanaysaa sunihii tawaafka waa tukanaysaa wahaakada waxaa kaloo shanta wakti la tukan karaa salaada leh sunne sabab la socota salaat listisqa oo kale sababteed waa maxay waa abaarta ama biyo yaraanta dee sababtii oo taagan baa salaadiina la tukanaya sooma salaatulkusuuf sababteedu waa maxay inay qoraxdu madoobaata ama dayixu sooma sababtaasi iyo salaadu dee isku mar bay dhacayaan oo qoraxdii oo madow baa salaaddii la tukanaya ama dayicii oo madow waayo haddaba shantan wakti salaada aan la tukan karani waa tee waxaan la tukan karin annaflu lmutlaq sunnaha wakti iyo sababtoona aan lahayn niyada markaynu marayna aynu soo maray shanta wakti lama tukan karo waxaa kaloo la tukan karin sunnaha leh sabab ka dambaysa sunnaha sababtiisu ay ka dambayso labadaasaan la tukan karin sunnaha aan sababba lahayn iyo sunnaha sababtiisu ay ka dambayso ayaa shantan wakti aan la tukan karin oo sunnaha ay sababtiisu ka dambayso maxaa tusaale u ah waa salaat listikaara oo inaad ducadii istikaarada akrido iyo salaada teebaa horeysa dee salaadaa horeysa istikaaradii oo sababta ah sababtii loo tukanaya ayaa dambaysa sunat lixraam salaada la tukado marka la ixraamto dee sababtiibaa dambaysa oo ixraamashadii ah salaadiina way soo horeysa oo intaana qofku ixraaman buu dee tukanaya marka sunayaasha aan sababba lahayn ama sababtoodu ay ka dambayso ayaan shantan wakti la tukan karin calaamadso marka salaadihii kaleo dhan waa la tukan karaa shantaa wakti maxaan la tukan karin sunnaha aan sababba lahayn annafl mulaq iyo sunnaha sabab leee sababtiisu ay ka dambayso sida sunat lixraam iyo salaat listikaara shanta wakti waxay ku soo arooreen xadiidka cabdilaahi ibni cumar radia allahu canhu iyo bukhaariy muslim ba ay wariyeen iyo xadiidka kale ee saddexda wakti isna lagu sheegay markay qoraxdu dhacayso iyo markay soo baxayso iyo markay samada bertikeeda taaganta isna muslim uu ku wariyey saxiixiisa cinda uluuci shamsi ay taxrumu salaatu salaadii waa xaaraan salaadeebaa xaaraana yaa ka jawaabaya su-aashaas masalada iminka sharaxayne salaada xaaraanti waa tee shantan wakti salaadoo dhan baa salaade xaaraana a salaada sunnaha ah ee sababteedu ay ka dambayso iyo haye iyo sunnaha aan sababba lahayn waa labadaasun soo maa salaadihii kaloo dhami shanta wakti xaaraan ma taxrumu salaad salaadii waa xaaraan salaadee taa dee la sheegay waa naflu mulaq iyo daatu sabab walatii sababuhaa mutaakhiru canha cinda طuluuci shamsi qoraxdu markay soo baxayso geeska la soo baxdo xataa tartafica ilaa ay kor dhulka uga kacayso sida inagay noola muuqato dee qadra rumxin waran qadarkii inlaag xadiidka ibnu cumar iyo xadiidka cuqba labadaba waa lagu sheegay waktigaas markay qoraxdu soo baxayso aanay weli kor u kicin oo waran qadarkii leeg aanay dhulka kor uga goyn ilaa labaatan daqiiqo markay soo bixitaankeeda ka soo wareegaan ayaa waran qadarkii in leeg ay dhulka ka godaa markaa marka markay soo baxayso ha tukanin markay soo baxdana ha tukanin ilaa ay waran qadarkii ama waran in leeg dharar ahaan si adiga kula muuqato dhulka ay ka godo waktigan maxaa salaada loo diiday waa waktiga kuwa qoraxda caabuda ay u sujuudaan waktiga ay kuwa qoraxda caabuda u sujuudaan shaydaankuna uu geesihiisa ku beego si ay u noqdaan kuwo isaga u sujuudaya ayaa lagu leeyay ilaahay ha u tukanin adigu oo niyadiinu sooma kala duwanaa adigu ilahay baa u tukanaysa iyaguna qorax bay u sujuudayaan soo maa laakiin dushaad isaga eegtin inaad dusha isaga ekaataan mid qorax caabudaya ayaa la diidaya oo haddii dusha la ysaga ekaado waa la ysku soo durkaayo marka dambena qalbigaa is ogolaada walihaada abaa islaamku uu diiday qofka muslimkaahi gaalka inuu dusha uga ekaado caadaadka iyo dhaqamada gaalada u gaarkaa inuu la wadaago rasuulku uri sida imaamu axmed wariyey man tashabaha biqowmin fahuwa minhum qofka qoom isu ekaysiiyaa iyagu la xukumiye waxa uu isaga ekaysiiyey ama uga ekaaday buu iyaga kala xukum yahay marka tashabuha qasdi looma shardiyo in xagga niyada la iska waafaqsiyey looma shardiyo wa cinda alistiwaa'i wa taxrumu salaad salaadii waa xaaraan cinda alistiwaa'i samada bartankeeda markay taagan tahay istiwaaga inaga hore usoo sheegnayoo waxa weeyaan wusuulu shamsi ilaa wasat asamaa samada bartankeeda markay taagan tahayna salaadii sunnaha ahayd ee mutlaqa ahayd ama sababteedu ay ka dambeysay lama tukan karo xadiidka cuqba ee muslim warinaya lagu sheegay waktigaas waxba haddaba waktigaa laga soo reebay wuxuu ihi fii kayri yowmi ljumucati maalinka jumce waxaan ka ahayn maalinka jumce waktigaa waa la iska tukan karaa waxaa u daliila nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi maruu ka warramay dee qofka soo dahaaro qaata isa soo cadriya dharkiisa wanaagsan soo xidha masaajidka xaggiisa usoo kaca masaajidka yimaada uma sallaa maa kutiba lahu xataa yakhruj alimaam dabeetana markaa masaajidka uu soo galay laga bilaabo tukada wixii dee ilaahay uu qadaray ilaa uu khaiibu ka soo baxayo khaiibu goormuu soo baxa marka waktiga duhurku soo gala soo ma marka waktigii samada bartankeeda qoraxdu ay taagnayd dee salaadiisaasi way ku beegmaysaa kaa la yidhi markuu soo galay buu tukanayey ilaa imaamku ka soo baxay khaiibku ilaa uu mimbera kusoo istaagay marka maalinka jumcu isagu waa ka reebanya waktigan oo waktigaa samada bartankeeda ay taagantay maalinka jumca waa la iska tukan karaa waktigan sidiisaba maxaa loo diiday in la tukado markay samada bartankeeda qoraxdu taagantay waa marka naarta jahanamo la huriyo weeye ee la shido xataa tazuula ilaa ay xaggaa u dhacdo ay u iilanayso lama tukan karo oo mar haddii xaggaa ay u iilato dee waktigii duurkaaba soo galay wa taxrimu waa xaaraan asalaatu salaadu cinda alisfiraari markay qoraxdu casuus yeelato qoraxdu ay marti u noqoto dhicitaan liiqa dee markay dhigto dhinacay dhulka geliso xataa taqruba ilaa ay ka dhacayso lama tukan karo salaad waktigaana waa waktiga labaadee kuwa qoraxda caabuda ay u sujuudaan sujuuddoodana shaydaanka u dhacdaa wa taxrumu waa xaaraana salaatu salaadii bacda salaati subxi salaad subax dabadeed marka salaad subaxa la tukado xataa taطlaca shamsu ilaa ay qoraxdu ka soo baxayso markaad salaadda subax tukato ilaa ay qoraxdu ka soo baxayso waktigaana salaaddu waa xaaraan markay soo baxaysana dee waa xaaraano waa tii hore lagugu sheegay wa bacda salaati alcasr wa taxrumu waa xaaraan salaatu salaadii bacda salaati alcasr salaadda casar qofku markuu tukado kadib xataa taqruba ilaa ay qoraxdu ka dhacayso marka hadda la soco oo saddexda hore wakti baa loo eegayaa iyaga labadan dambana ficlu salaa baa loo eegayaa salaada subax dabadeed ilaa ay qoraxdu ka soo baxayo salaad lama ogolo soo lama odhan dee taas waxay ku xidhantahay qof waliba markuu salaadda subax tukado haddaad salaaddii subax hore u tukatay ilaa ay qoraxdu ka soo baxayso salaad laguma ogolaa haddaad salaadii subax dib u dhigtay oo qoraxda soo bixitaankeeda in yar aad ka horeysay markaasun aad tukatay ayuunbaa waktigaa la diiday salaadda uu kaaga bilaabmaya adiga oo ma aha salaad subax markay soo gasho maahe waa marka salaadda subax la tukado ayaan salaad la ogolayn ilaa ay qoraxdu ka soo baxayso casarkuna waa saas oo kale waa marka casar la tukado ayaa waktu taxriimku uu ka bilaabmay waktiga salaadda laysu diiday ilaa ay qoraxdu ka dhacayso waay marka waa shan wakti saddexna waa la ysugu celin karaa shantan wakti waxaa la odhan karaa salaada lama ogola marka salaada subax la tukado ilaa ay qoraxdu soo baxdo oo waran qadarkii ilaag ay kor u kacdo marka halkaa laba wakti baynu isku duuduubnay sooma salaad lama ogola marka salaada casar la tukado ilaa ay qoraxdu ka dhacaysay qarsoomayso halkaan laba wakti baynu isku duuduubnay waktiga saddexaadna wuxuu noqonayaa samada bartankeeda markay taagantay lama tukan karo marka haddii la faahfaahiyo waa shan wakti haddii la isku celceliyona waa saddex wakti weeye faslun wuxuu yihi sakataatu salaati salaada aamusyada galaa sittun waa lix macanaa lix meeloodoo salaada ka mid a ayay sunno tahay qofkii tukanayey inuu yaro aamuso oo dee akhrintii ama wuxuu odhan lahaa uu yaro joojiyo macnu waxa weeye almawaadic alatii yusanu fiiha lilmusalli an yaskutaha fi salaati sittun meelaha qofka tukanaya loo sunneeyey salaada dhexdeeda inuu aamusaa waa lix buuhi aluulى asaktة اlأuulى aamusitaanka koobaad bayna takbiirati اlxraami kainun waa mid ahaaday bayna takbiirati اlxraami xidhashada takbiirteeda iyo wa ducaay اliftitaaxi ducada salaada lagu furfurto oo markaad allaahu akbar tidhaa ra'daa markaad ku dhawaaqdo markiiba ducaayiftitaaxiha bilaabin ducadii salaada lagu furfuranayay aamus yar udhaxaysi oo dee aan dheerayn anaa sakta latiifa ayib taasina xadiidu abi hureyre ku soo aroortay iyadu waa sakto sugan weeye iyadu wathaaniyatu ta labaadna kaa'inatun waa mid ahaatay beyna ducaai liftitaaxi furfurashada salaada la furfuranayo ducadiisa yani adducada salaada lagu furfuro adducaa aladii yuftataxu bihi salaa iyo watacawudi shaydaan iska naarka marka ducadii dhammayso ducaa liftitaax la yidhaahdee takbiirta ka dambaysa markaana yaro aamus shaydaan iska naarkii akhrinta faatixada ka horeeyey intaanad bilaabin wathaalithatu sagtada aamuska saddexaad bayna alfaatixati kainat waa mid ahaatay bayna alfaatixati bayna qira'ati alfaatixa faatixada akhrinteeda iyo watacawudi iyo tacawudka shaydaan iska naarka inta udhaxaysa wa bayna alfaatixati watacawudi oo faatixada akhrinteeda iyo shaydaan iska naarka dambe inta u dhaxaysana aamus baa ku jira ama kala horeysi waxaad tiraa tacawud shaydaan iska naarka faatixada ka horeeya iyo faatixada akhrinteeda aamus baa ku jira marka shaydaanka iska naarto iyo faatixada aamus baa udhexeeya wa bayna aakhiri اfaatixati wa saktatunoo bayna aakhiri اfaatixati kainatun haatay bayna aakhiri اfaatixati faatixada aakhirkeeda iyo wa aamiin iyo aamiin dhexdooda dee aamiintu faatixada ka mid maaha wala daliin bay faatixadu ku dhamaataa sooma markaad wala daliin aad tiraad dhammayso yaro aamusteetana aamiin dheh aamiintaana iska ilaali oo miimkaha isku shadin aamiin haddaad tidhaahdo waa khalad oo macanihi baa isbedelaya oo aamiin horta macnaheedu waa maxay ya macnaheedu waa maxay allahuma اstajib ilaahw naga aqbal faatixadee duca ku jirtaaye ihdina الsiraaط اlmustaqiim siraaط aladiina ancamta calayhim غayr اlmaqdubi calayhim wala اdaaliin soo duca ma ilaw ducada naga aqbal wey haddiise aad shaddo miimkaas oo aada maddana aammi inaad tidhaahdo macnaheedu waa qaasidiin kuwa u qasdiyey baanu nahay walaa aamina albeyt alxaraam ka ilahi subxana wa tacala yihi marka laba midkood u sameeye iska mado aamiindha laakiin miimta khafiifiyo ashadi ama madkaba ka tago aamiin iska dheh miimkaas carabka ku adkayna iska ilaali macni baa isbedelaya wasaktatun oo kaainatun haatay beyna aamiin wasuura suuradda iyo aamiin dhexdooda suuradda faatixada ka dambaysa iyo iyo aamiintaas dhexdoodana yaro aamus oo aamiinta yaa isku xidhin suuradda faatixada ka dambaysa ama qur-aan ka dambeeya wasaktatun oo beyna suurati ahaatay kaainatun haatay beyna suurati iyo warukuuc rukuucda iyo suuradda faatixada ka dambaysa dhexdooda oo qur-aanka faatixada ka dambeey markaad akhrido intaanad rukuucin yaro aamus buu ku leeyahy faslun alarkaanu arkaanta allatii arkaantaasoo talzamu ay waajibaysa fiiha dhexdeeda aطumaaniinatu xasilidu arbacatun wa afar fasalkan wuxuu kaga hadlayaa mawaadicu طumaaniina طumaaniinadu arkaanta salaaddii ku jirtay soo maaha oo afar rukun baa طumaaniino ahba طumaaniinana maxay ahayd isagaa inoo fasira inoo socotaa horena waa inuu fasiro sukuunu bacda xaraka waa xasilid dhaqaaq dabadi dhaca markaa طumaaniinadu salaadda afar meelood bay ka gashaa buuri alrukuucu mowdica koobaad waa rukuucda oo markaad rukuucdo rukuucda waa inaad ku xasisho rukuucdii waa inaad ku sugnaato qadar dhaqaaqii ka dhashay rukuucitaanka iyo dhaqaaqa soo toositaan soo toositaan ka dhalanaya udhaxeeya waa inaad xasisho labadaa dhaqaaq dhexdooda xasilitaan waa inuu galo oo haddii dhaqaaqii rukuucitaanka ka dhashay oo weli socda uu ku xigo dhaqaaqii soo toosidda ka dhashay tumaaniinadu way kaa maqantahay marka saasaa tii saasaa tii waxaa rabaa markaad saa u rukuucdo yaro xasil intaanad soo toosin wlictidaalu mowdica labaadna waa ictidaalka oo waa qiyaamka iyo istaagga rukuucda ka dambeeya isna waa inaad ku xasisho ilaa dee lafaha dhabarka mid waliba meesheeda ay ku noqonayso wathaalithuna asujuudu weeye waa sujuudda iyadana waa lagu xasilaya waraabicuna aljuluusu waa fadhiga fadhigii beyna sajdatayni xaalo fadhigaasi u ahaaday labada sujuudood dhexdooda afartaa meelood bay tumaaniinadu gashaa uma rkac xataa tatmaina raakica uma sjud xatى tطmaئna saajida uma اrfac xatىa taطmaئna jaalisa aطmaaniinaةu xasilidu hiya xasilidu sukuunu waa dhaqaaq joojin sukuuntaasoo bacda xarakatin dhaqaaq dabadii ahaaday dhaqaaq joojin dhaqaaq dabadii ahaaday eeg markaad rukuucaysa waa dhaqaaqaysaa soo ma dhaqaaqa dhaqaaq la-aanta iyo xasilidda ka dambaysa ee dhaqaaqa labaad kusoo toosaysa oo u dhaxaysa ayaa طumaaniino la ydhaahdaa bxayu meel yastaqiru uu sugmayo kulu cudwin xubin kasta maxalow meeshiisa ku sugmayo biqadri subxaan اllah qadar subxaan allah lagu odhan karo biqadri ma yuqaal subxaan allah qadar uu qofku subxaan allah ku odhan karo oo wakti ah waa in uu xasilo rukuucda dhexeeda sujuudda dhexdeeda taagnida udhaa ka dambaysa rukuucda fadhiga udhaxeeya labada sujuudood waana arintii ka khaldanayd ninkii nebigu alayh salaatu salaam uu ku yihi irjic fasali fainaka lam tusalli wararadoo noqo tuka maa tukanay intaasunbaa ka dhinayd wuu rukuucayey wuu sujuudayey wuu ictidaalayey fadhiga laba sujuud udhexey wuu la imanayey laakiin xasilidaasaa ka maqnayd oo markuu rukuuco isagoo weli aan xasilin buu markiiba soo toosayey sujuuddana saasoo kale marka uu rukuucda ka soo tooso iyadoo lafii dhabarku aanay meeshoodii ku wada noqon buu haddana xagga sujuudda isu sii daynayey markuu sujuudda hore ka soo tooso iyadoo dhaqaaqii soo toositaanku weli uu socdo ayuu sujuuddii kale ku noqonayay markaa rasuulku wuxu uhi oradoo noqo oo tuka maa tukane taasina maxay daliil u tahay xasiliddu inay ka mid tahay arkaanta salaada oo haddii laga tago salaad la-aan ay tahay wallahu aclam waxkam wbillahi towfiiq sala allahu calaa nabiyina mxamedi wcala alih wasaxbihi waslama tasliima kaiira